hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka oo garab ka helaysa hay-adda bisha cas ee qatar ayaa deeq raashiin ah gaarsiisay saddex boqol oo qoys oo dayar ah oo ka tirsan qaxootiga ku nool muqdisho gargaarkan la gaarsiiyey qaxootiga ayaa isugu jira noocyada kala duwan ee raashiinka si ay wax badan ugu tarto noloshooda maxamed cabdulaahi salaad guddoomiye ku-xigeenka labaad ee hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha ayaa ka warbixiya deeqda isagoo ugu mahadceliyay hay-adda bisha cas ee qatar taageerida joogtada ah ee ay la garab taagan tahay dadka nugul waxaa xarunta hay-adda qaxootiga barakacyaasha qaranka lagu qaybinayaa adeeg raashimeed oo loo qaybinayo dadka yamanta ah oo dalka soomaaliya ku nool taasoo ay qaybinayso bisha cas oo bisha cas qatar oo runtii kaalintaas mugga leh oo maaragtay dadacwaanimada inta nagala shaqaysay hay-adda qaxootiga barakacyaasha qarankana runtii waxay u mahadcelinaysaa bisha cas qatar oo runtii maantay dad dhan gaaraya saddex boqol oo qoys ay maantay u qaybinayso raashin oo loogu talagalay arafada marka runtii waxaan ka rajaynaynaa hay-adda bisha cas ee qatar inaan wada shaqaynteena ay sii xoojiso hadduu alla ilmo annaguna diyaar waxau nahay inaan dadka iyaga iyo barakacyaasha iyo dadka rafijooga dalka jooga inaan mar kasta la shaqeyno waa mahadsanti deeqda raashiinka ayaa wax badan u tari doonto qoysaskii ka faa'iidaystay iyadoo loo keenay xilli ay baahi weyn u qabeen